Mid ka mid ah bulshada ku nool degmada Baanisa ee ismaamulka Mandheera oo horay u ahaa xoolo-dhaqato ayaa noqday beeraley kadib markii xoolihiisii inta badan ay ka dhammaadeen xilliyadii abaarta. Maxamed Xasan Ibraahim oo deegaanka looga yaqaano Wayaame waxa uu horay u ahaa xoolo-dhaqato dhaqan jiray xoolaha sida geel, lo, iyo ari. Waxa uu tilmaamay in markii inta badan ay ka dhammaadeen xoolihii, uu go'aansaday in intii uu hartay uu iibiyo isla markaana uu tabcado beer.
magacayda waxaa la yidhaahdaa maxamed xasan ibraahim dadka meesha aan degan waxay igu yaqaanaan eh, naanees wayaame aa laigu yaqaanaa beeraley waay deegaankan aan joogno baanasaa la dhahaa aniga zamaani xoolo dhaqataan ahay geelaan qabe eryaan qabe lo-aan qabe marka cimiladu markay isbedelto oo kuleel iyo roob la-aan waxaan hadda markay imaadeen geelii iyo or- erigii iyo waxaas kulli waa iga dhammaadeen waxay yare aa hireen waxay yaroo igu hira waa iska gaday waxaan dhahay beer aa iska bilowda sida si dadka kenyaankan hadda beer ay eh, shaqadooda beer tahay beer aa iska bilowaan dhahay markaan bilaawna biyo ma jirin meeshaan geedaha markaan meesha ku abuur meeshaan duura ahayd biyo ma jirin laba kun iyo tobankii ahayd waxaan isticmaalay warta waa iga fogeyd eh, eh, afar kilomitir wax saasaa iga jirtaa warta baanas waxaan isticmaalay kareetaan isticmaalay anoo kareet- kareetada isticmaalay isticmaalay isticmaalay saas eh aa ahayd rasiid aan la dhaha ay imaade dadaalkayda fiiris taangigaana meesha lagu dhisay marka in lii qoday oo lii dhisay ilaa hadda aad arkaysiin taangigaana hadda bartaan ku waraabinhaya alxamdulilah eh, saanaa jirta Maxamed waxa uu sheegay in beerta ay tahay ganacsi laga helo dhaqaalo wanaagsan isagoo carabka ku dhuftay in hadda halka keliya ay wax ka soo galaan ay tahay beerta.
dadkan waxaan u sheegaa ha la iska jiifin ha la kaca beer ha la abuuro maalin kasta eh, eh, ga- gaajo la ha- anaga gaajo la ma sheegin karna tafadal beer ha la abuuro beer waa baxaysaa waana beecshare ana hadda dukaan waa iska xiri xoolo kale ma qaba dantayda beerley waay waana eh, eh, ilmahayda hadda iskuul ay ku jiraan dugsi ay ku jiraan haye nolol fiican aan ku jiraan marka ha la dhahin beerley nolol cun waay mase meel dhusuqa ha la dhahin saasaan dhaha insha allahu Maxamed Wayaame ayaa inta badan hadalkiisa ku soo celceliyay in beerta ay tahay ganacsi waxa uuna ugu baaqay bulshada gobolka Waqooyi Bari in lagu dadaalo tabcashada beeraha isagoo si qaas ah oo la hadlay dhalinyarada waxbaratay ee ka cabanayo shaqo la'aanta hadda eh, dhalinyarada hadda waxaan dhahaa dhalinyarada hadda sha- shaqo raadinaysa oo ba- oo iskuulka iskuulka iskuulka baxda waxaan dhahaa beer beer beer bacsharo waay hadda afar saddex eh, saddex bilood aa la sugaa beertan inaad good saddex daan bilood haddaan suga lix boqoloo kun mise todoba boqol kun qarashka haddaan ka goy waa helaa maxaa loogu dhimanayaa marka derbiga maxaa loogu dhimana waxaan dhahaa marka nin kasta beera bacsharo waay waana la kari karaa meeshaan intee waay hadhahina meeshaan hadda aan joogna baanas waay hadda waxaa u egtahay kenya camal marka beer ha la bilaawo mandheera county gaajaha laga baxa insha allahu taas taasaan dhahaa beeraleyda tii ka- tii kale hadda beeraleyda waxaan dhahaa oo mandheera county oo mise adduunka joog beer bacsharo waay waana noqonaysaa waxaad ka fikirto waxaan ma karaa haddaad dhahda beer mandheera kama bacda meeshaan kulaal kama bacda ma aha hadda shamuureydan aan abuuray shamuurey horta ugu bacda meeshaan oo ku- dhulkuleelkan shamuureykan hadda kaari mutamawana la dhahaa shamuurey oo afartan iyo li- eh, toddobaatan bir haddaa la gaara waa la goynaa laba roob biyaraana biyaraana ku baxda haddana laba roob haddaa la hela waa arkaysin kolley be saay u baxa hayd marka geeley camal ma aha samuurey ugu fiican marka dadka oo ii sheega dadkan oo hadda xoolo dhaqatada iyo oo beeraleyda ah, saaxiib ah, oo- oo jiraankayda ah, waxaan u sheegaa geelley iyo xoolo dhaqata iyo yani geel iyo oo lo iyo waxaas ha la iska dhaafo ha la bilaawo shamuurey ha la bilaawo mar kasta ma cabaadi karna anaga dadka kenyaanka kale dad oo gaajo ka cabaada lama arkay laakiin soomali haddaan nahay northeastern reer northeastern haddaan nahay saacad kasta waa cabaadaynaa roob haddaa helnana beer lama abuurayo dhul ilaahay waana sii hadda waxaan daawo lagu buufinaana ma jirto amboloya ma jirto saan lay ku bacdi ma ma maqlaysaa Cabdi Qafaar Cumar Ibraahim cabdi kafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera